haatanna waa barnaamijkii caweyska washington waxaynu hayaa wariyeenna cabdixakiim maxamuud shirwac
dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijkeenna cawayska washington iyo toddobaadkanna qodobada aynu ku soo qaadan doonno aynu ku wada caweyn doonno waxaa ka mid ah bal ka waran haddii aad habeenkii oo dhan iska ilaalinaysay islamarkaana aad difaac ugu jirtay bahalku soo weeraray hase yeeshee markii waagu beriyey lagu soo taabsiiyey islamarkaana lagu soo tusay wixii xalay oo dhan aad iska difaacaysay inaanu ahayn baale balse ay ahayd ri odayaashii iyo raggan wadana wasu qabtay waxankaasaa weydiiyey waa la qoftay xoog baa laygu qabtay waxay yimid ridaas xal oo dhan la hadlaysay oo xoolaha ile ciidamada ma hadashay ribaa la hadlaysay walahaydana uga horaaqana aad waa layga dagaalnahay dabeedna way taxayeen waxayba fiziyo wadada halkana reeristahay waa xuseen yuusuf inadeere oo sheekadani ay ku dhacday barnaamijka ayaanu inoogu faahfaahin doonaa waxa uu yeelay iyo weliba intaasi kadib sida uu xaalku noqday waxaa kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaan qaybtii ugu dambaysay waraysiga ay fanaanadda nasteexe indho ay kaga hadlaysay waayaheeda fanka iyo weliba ah qaar ka mida suugaanteeda aadka loo dhegaysto
neebka qaansada riddo loogu galaybo anbalaygo iyo waxlayga banda jacayllayla qimayo jacayllayla qimaye haddaba goorma ayay fanaanadu tegaysaa magaalada hargeysa oo ay bandhig faneed ay sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii rabtay inay magaalada ku qabato ay u suurtageli weyday saaniskaygii baa degan taageerayaashaygii baa degan dadkaygii baa degan marka insha allahi biidni illahi kariim waan tegayaa haddaana nafta deena waan haddii ilaha yiraahdo barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington caweysin wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba ayaannu mar kale idin leenahay aan ku bilownay bal ka waran haddii adiga oo meel iska fadhiya caawa oo dhan aad dhurwaa u qaadatay inuu ku soo weeraray aad difaac ugu jirtay islamarkaana habeenkii oo dhan aad iska ilaalinaysay hase yeeshee markii waagu beriyey wixii ilaa xalay aad iska ilaalinaysay uu noqon waayo dhurwaa hase yeeshee ay noqotay ri waxaanay sheekadani ku dhacday xuseen yuusuf oo ku magac dheer indhadeero waxaana xuseen inta aanu sheekada inala wadaagin inuu marka hore ka hadlaya arrintan oo ula xidhiidhiyey qaar ka mid a sheeko xiriirooyin ay waalidku yaraantii carruurta ku muwaaweelin jireen iyo weliba raadka ay kaga tegeen maskaxdiisa iyadoo arrintaasina uu la xidhiidhinayo sheekadan uu la kulmay waxaa ka xasuus waxay shirwaco sheekada la yaabo guuraraaca ka soo carar oo habeenkii marka geediga la guuraynayo ay carruurta goortay gaadisanayo guuraraaca ka soo carar waxaan kaloo xusuustaa aws iyo biyatno baa wallahi kugu yeedhayaa waxaan kaloo xusuustaa halkaa qalanteedka waxaa la yaaba biyaha horeynu ka cabaynaa sheekooyin badan oo dalkii horeto inaan yaryaranaya kusoo barbaariyey laakiin markii dambe aan yeedaayay waxaa kaloo kamid ahaa dad bini aadan ahoo baa waxa iska dhiga bahala iska dhiga isu bedela waxyaabo badan wixiise waa soo wada ka yani soo wadeegaaday oo markaan weynaaday ama garaadsaday waa gartay marka dadka caqligii waayeelka waaye waayeelkeenu waya caqligiisa aan isticmaa waayo markaa dee waa sheekooyin ilaa yaraantii soo jiray oo inta badan hanaan maskixi waalidiintu ay carruurta ay ugu baqagelin jireen markaa tarbiyadun bay uga jeedeen kolley markii la weynaaday maxaad ogaatay inay kuwan yihiin macnahoodu macnahoodu wuxuu ahaa waxa weeyaan waxaa kusoo bilaabayaa matalan guuraraaca kasoo carar waa geedidaa layahay ilmihiina waa daalay oo uu socon waayo alka geediga ahaa buu ka haday soo orod iyo soo socoyo dee lama oran karo laakiin cabsidaa la gelin jiray wax la oran jiray guuraraaca kasoo carar guuraraac wax la yidhaha ma jiraan ilmuhu ha soo orda intuu boqo oo geediga ha soo gaaro wey saasayna samayn jirin geedigii soo gaari jiray waxa weeyaan fikradii ama cadalgii wanaagsanaa oo markii horeto oo dawaalidinta markii laga waaweyn ay ahaayeen caws iyo biyo kunool waan kugu yeedhayaa ilmuhu waa cabsoonaya caws iyo biyo kunool bahal buu moodaya laakiin waa lo odan wey loodaa caws iyo biyo kunool waa markaa weynaadada la yidhahda waxaasoo dhan biyaha horeynu ka cabaynaa shirwaco biyahaasaynu ka cabaynaa waa dhalanteed baa ilmihii la tusaya dhalanteedkuna markaa u tagtid waa sii baabaa waa dhalaan habaabistii weeyaan waayo sidoo kale iyadana waxaa jirta in la odhan jiray haddaad halkaa dibadda u baxdo gobol ku dhaco foriyo geedalaac sharci baa ku qaadan doonaa waa jirtay waa jirtay taa waa fageedyada waa maqlay oo waxa weeyaan waxa weeye awrka awrka la yidhaahdaa dadka dabaabayaa mise waa awrka laftiisa En, eh, waa adigaasoo dee dib baad ka ogaatay wax badan dadkoo dhanna saasay dib uga ogaadeen inta la weynaaday qaar ka mida waxuma kaala kulmeen oo adiga laftigaaga adigoo weyn haddana iyadoo taasi kugu sii jirto ma dareentay in baqadii beriga ama baqagelintii lagu sameeyey iyo wixii lagu sheegay inaad ka baqatay walahi aniga waa jirtaa shubac oo haddeerta maarata sheekooyinkaas waagaa iga qasiyaa sheeko kamida baa isoo xusuustay aan isoo horumartay waxay ahayd anu meel aanu iskuul ka dhisinay baan adugu waanu fadhiistay ilaahna wax iskaga qayinaya waa sheeko yani igu jirtay oo aan dadka loo soo weydiiyey sheeko lamida baa isoo martay anigoo iska qayinaya meel ka fadhiya diyaal ka fadhiya keligay ahaw markaas marada lagu qabilay bilaasi biyihii shaahii qadiisa wax walba soo dhigtay waa rin madow sideedii habeenimo rin madow oo riyaha ka weyda isa soo kaymadtaag waa sheekiye waxaan waryahay Waa gartay.
Sidii baan la hadlay. Dee naftiga inay muuqaalka- inay muuqaalka ahayd iyo inay yani wax kaleeto ah iska itusaan. Buurtiisii hore ugu jiray sharci oo mid ay ahayd maaqaale.
waa hagaag Ah.
markaa ridii waa kusoo hor istaagtay adoo meel iska fadhiya oo- oo barjaynaya maxaad samaysay markaa Dee waa shakiyey, waa yaris ururiyey. Aniga badan lagu hayo waa kaba waabsooday intaa shakiyey.
hadal baad waad waad la hadashayba Waa la hadlay dabadna shakiga labaad wuxuu sii daba galay ridii way dhaqaaqday saasay u socotay waxay yidhi dadku waa yadii waa kuwa waa ka tawaafaqtay waa yadii bahalihiis.
waan gartay kadibna markay tagtay adna waad iska soo dhaqaaqday maxaa tallaabo qaaday waxaan talaaba qaaday isla markiiba adigu rag kaleeto oo meesha ila joogo iskuulka university waxaa yeelyeelay raggii wax walba waa yidhahdeen war waa jira dadku waa bahala isu bedela waa jira qaar waxay yidhahdeen oo shakiga ka saariyo buufiska iska saar waa wixii ilaa yaraanti dadka laguu sheekayn jira waxaas wax jira maaha kabacdi odayaashii iyo rag dhalinyarada suuqa jooga waxankaasaa weydiiyey waa la qosay xoog baa laygu qosay waxay yidhi midribaad xal baa la hadlaysay oo xoolaha ila ciidamada ma hadasho midribaad la hadlaysay oo waxay yidhahdeen anigu iyo hormaaqa lahaad waa layga tagaa wahay dabeedna waa taxayeen waxay baa risiyo wadada halkana reerista waxay soo risiyo biyaha ka weyno risigina waa tan wax marka inta lagu kaxeeyey ayaa ridii lagu dulgeeyey oo lagu soo taabsiiyey oo lagu yidhi waa tane ridanay ahayd ee bahal may ahayn waa shirca de shakigiina waa bixin dagaal lay kusoo leedeeyey ridi leedeeyey la dardeeyey marka waxaad samaysay intii wixii ka dambeeyey waa dee labada lagood intaad sasaarataad si fiican oo macaan u barjaysay soo maaha oo shakiga waa kaa baxay waa ilaahay w ha sheekooyinka horay ka dhigan tahay waa iga baxday waa laga saaray wax jiraa ma jiraan mabaalayey wa wax yani aan kasoo kala diro de sheekadaas aan kasoo dabo horta daba ka wareegay anigu weyn kasoo dab aan kasoo dhameystiray shago awri lama hadleena riyaha inta afrikaan kastaa oo kuwa abteeda damanaya walanada kaxaynaya waynaga la joognaa rid lama hadleena hadinyaa limana aan waaleenaa waa hagaag dhegaystayaal waxaan maqli jira oo ninkii noolow maxaa ah maxaa aragti ku laaban mar kale ayaan idin leenahay dhammaantiinba cawaysin wacno wanaagsan markana dhegaystayaal waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga waana qaybtii u dambaysay ee waraysiga ee barnaamijka cawayska washington siistay fanaanada nasteexa ciise xirse oo ku magac dheer nasteexayndho waxaanay fanaanadu qaybtan kaga hadli doontaa qaar ka mid a heesayaga aadka loo dhegaysta muddooyinka dambe iyo weliba heesa ay hore u qaaday iyo dabcan sida oo kale safar ay fanaanadu ku tagtay magaalada hargeysa iyo bandhig faneed ay damacsaneen inay halkaasi ku qabato sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii bandhig faneedkaasoo baaqday iyo weliba goorta ay damacsan tahay inay hargeysa ku noqoto waxaa tilmaantay in sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii aad een, aada dhinaca geyga soomaalida u kacday dabcan nairobida hadday noqoto iyo meelo kalebaa tagtay in iminka hadda haatan wakti ku siman laba sano ama xiliyadaas oo kale laba kun iyo lix iyo tobankii oo kale magaalada hargeysa aad safar ku tagtay dabcan si aad bandhig faneed ugu qabato amaba show wax la yidhaahdo hase yeeshee ma ay suurtagelin In- balse een, haddiiba aynu idhaahno dabcan intaasi kadib waxaa soo baxayey dadweyne kala duwan oo baaq kuu soo diraya oo le nasteexaa soo noqoto ha timaado magaaladii show ha ka dhigto ama bandhig faneed ha ka dhigto in abwaalaab saalax baa ugu dambeeyey maalin dhoweyd ka hadlayay dabcan faaniskaaga iyo taageerayaashaaduna de meelahay ku nool yihiin bay ka mid tahay in inaba ma kugu qorshaysantay inaad dib ugu noqoto oo aad bulshadaadii halkaa bandhig faneed ugu qabato islamarkaana aad ka heesto walaal way jirtay xilligaas oo aan sariiraha ku dhigan laakiin ay suurtageli weydey marka horta wax walba waa calaf oo waxa weeya wixii ilaahay kuu qoro unbaa mataqaanaa dhici kara oo mataqaanaa ad arfan kartaa Een, laakiin maxaa la yidhahdaa dee taasina calafkaas ilaahay intuu ii qoro inaan sameeyo ayaan ku daynaynaa hadday noqoto hadda een, een, maxaa la yidhahdaa hadalkan hadda socda ee ah inaan soo laabto een, abwaanka oo ka- abwaaniintii iyo mataqaanaa een, dadkii ka hadlayey haba ugu badnaadaan shicibka oo tan iyo maalintii showgayga mataqaanaa suurtageli waayo inuu dhaco ilaa up to this day oo hadda aynu joogno runtii shicibku ay aad u rabeen mar walban laga soo codsanayeen inaan imaado hargeysa waxaan leeyahay codsiga hadda abwaaniinta iyo dadkii mataqaanaa ama siyaasadiinta ama dadkii ay kasoo hadlayeen ka hor ayaan anigu waxaan diyaar u ahaa inaan tago hargeysa oo aan u noqdo because ma gurigiisi kama maarmo hargeysa waxay kamid tahay maxaan ku hadayey dadka geyga soomaalida dadka geyinada mataqaana meelaha aan sano dee dee noogu waaweyn markay xagga xitaa suudaanta noqoto waana dad maxaan ku dhahay sankaygii baa degan waxaa degan faaniskaygii baa degan taageerayaashaygii baa degan dadkaygii baa degan marka insha allahi biidnillahi kariim waan tegayaa haddaana naftadeena waan haddii ilaha yiraahdo waagaag waynu wada joognaa insha allah hargeysa iyo weliba showgaaga ama bandhig faneedkaaga waagaag nasteexo haddii gabagabadii baynu maraynaa heesada suugaan kala duwan baad soo saartaa qaar baa hadda soo baxay qaar baa jidka kusoo jiro oo soo socda ugu dambeyn maxaad bulshada usoo xuli lahayd dhinacii heesahaaga
heesahayga waxaan hadda ugu soo aan usoo xuli lahaa heestan la yidhaahdo lahasho waan gartay bal intayna aan cidda samaysay laxanka iyo waxaasoo dhanba gelin ereyadeeda maxaa ka mid ah ereyadeeda waxaa ka mid a sidaa yaabka qansada riddo loogu ganaydo andalaygo iyo وحبايبي قطعت شعاي ليلك ميو شعاي ليلك ميو مركلة إسئك تبا وحي لا تموجا مركلة إسئك تبا وحي لا تموجا إلي إلي إقول ماي ريدن تسكمرا وهجاك
sidaa leebka qahansada riddo loogu ganayba anna laygu wayo waxa layga baanta jacaylahilaimayo jacaylaylaqimaye riddo loogu ganayba anna laygu wayo waxa layga baanta jacaylailaqimayo jacaylailaqimaye waxay laabtuma ooda markay laba is-egtaba waxay laabtuma ooda inay inay igu lamaayin markay laba is-egtaba waxay laabtuma ooda markay laba is-egtaba waxay laabtumooda inay inay igu lamaayin anna lahashada idi wali lu'unki kama bin naqtii ku lurtoo tehe lulmana iisayawga markay laydhuuqa aadee ukuba nacasiyo midito sirmaa laha jacay hilkuba markay laydhuuqahadee ukuba huleemaane melanabta aad u gaadhayni nacasiyo miliito nacasiyo miliito oo aan rabin libta aadabaha ha ul yari kula oolaan oo aan rabin libta aadabaha ha ul yari kula oolaan caddo caddo loholka sheekadaala oo aan rabin libta aadabaha ha ul yari kula oolaan oo aan rabin libta aadabaha ha ul yari kula oolaan caddo cadda loolka sheekadaaga anna lahashada idi wali luunka kama bin naftii ku lurtootehe lulmana iisay lulmana iisay ogaaga anna lahashada idi wali luunka kama bin naftii ku lurtootehe lulmana iisay lulmana iisay ogaaga
yaa sameeyey ereyada laxanka Ereyada- luqadigaba haye ha ereyada een, waxaa sameeyey abwaan aan aada u jeclahay oo jooga wadanka een, een, qatar dooxa qatar waa abwaan jamaal liibaan een, laxankuna waxa weeye een, een, germany een, abwaan asan waa yar maxanuusta oo degan xagga germany marka magacii germany buu qaatay si wanaagsan Een, muusiguna waa cabdirashiid cali xamal waa la isugu tegay si kale kuma garatid haasta aha aad iyo aad duubista iyo muuqaalkuna waa xagga iyo universal iyo abuukar mahdi waa hagaag haddaan su-aal kale ku weydiiyo ma jirtaa xees adiga si gaara kuu saamaysa ama si gaara kuu khusaysa amaba aad ka codsatay abwaan inuu kuu curiyo oo midhaheeda kuu curiyo Een, way jirtaa laakiin runtii anu wareysiyo kama bixiyo waxaana kamid a heestaan la hasho Een, Haye.
mana de haddii laisu weydiiyo masii gudagalo mana faahfaahin aad ka bixisa diyaarumatid laakiin heestaas faahfaahin kama qaataa waa hagaag ugu dambayn amaba su-aasha ugu dambaysa haddaan ku weydiiyo in dadka qaar baa qabaa in fanku yahay kii hore dabcan oo aad eh, wax badan ka sheega fankan dambe adiguna waxaad ka mid tahay fanaaniinta muddooyinka dambe aadka loo dhagaystay ee aadka loogu jecel yahay say kugu muuqataa adiga markaas barbar dhigto fankii hore iyo kan iminka Een, runtii badna waa waan la qabaa sidan ulama qabo oo dee sidan ula qaba waxay tahay shaqa iyaga ka ahayd Een, waxay haysteen garab badan waxay haysteen een, qiimo xitaa lagu qadarinayo waxay haysteen dawlad ilaalisa waxay haysteen waxyaabo badan oo annagu aanaa haysanin Een, waxaana een, taasaana qiimo u yeelaysa oo afgaanintii iyo soomaaligii ay mataqaana ay suwaanta laga samey afgaanintii oo dee sidii hore isagii waagii hore iyagu afgaaninaysa annagu uma haysano Een, iyo qiimaha iyo sanka xagga cashan xilligaa uu lahaa hadda ma lahan Een, sina waana ugu waxaysanaho annaga hadda shaqo nagama ahana hobi bay naga tahay iyo mataqaana hadda waxaa jirta daweyni wax walba way kala duwan yihiin hadda ninkii hadli karaa waa heesi karaa arrin dhahaa socod haddaa hadli karti waa heesi kartaa annaga xaggaasay naga xumaatay laakiin xagga shaqada qof xagga weliba xagga qurbaha markaan dhaho aniga xagga dadka qurbaha joogan ka mid ahay Een, shaqa nagama ahan oo haddii aan shaqo ka dhigano oo dee shaqo ay noqotan dee shaqo way noo noqon kartaa laakiinse dee baahi loo geynaysay ama aan dhahayna ma jirin laakiin waagii hore waxay ahayd shaqay ka ahayd way ku shaqaysan jireen markaasay haddana maamuus ku lahaayeen markaasay haddana sharaf dheeraada kusii lahaayeen intaan markaasaa qiimo kale weyn lagu sii lahaa si wanaagsan intaan weya miisaan- taas horta miisaankeedu aada u culus yahay dee inaan ku qadarno ay ay heerkaa gaarsiisan yihiin dee annagu ilaa hadda aanu aragno ilaa haddana ruux modelkay noo yihiin annaga dad aanu ku dayano dadkii horey noo yihiin kanaminta hore waa hagaaga aad baan kugu mahad celinayaa nasteexo heesta ugu dambaysa ee bulshada usoo xulaysa inaynu kaga tegi doono dhegeystayaasha maxay noqonaysaa heesta ugu dambaysa ee aan usoo qabanayo waa hees la yidhaahdo dareen haye dareen eryadeeda waxaa iskale agwaan jooga maraykanka xiljiid xasan la yidhaahdo agwaan xiljiid xasan yaxankeeda waxaa iskale caydi tuhumo oo ila degan wad- wadanka norway iyo magaalada oslo muusigu waa cabdiwahaab cankarnaaji codkuna waa aniga waa hagaag dhegeysi habboon baan leenahay heestaasaynu ku gebagabayn doonaa barnaamijkeennii caweyska washington En dabcanna waanu kuu mahad celinaynaa adigana wakhtigaaga iyo weliba inaad barnaamijka nagala qayb qaadato iyo weliba aad nagula caweyso habeenkana caawa waad mahadsan tahay aad baad ugu mahadsan tahay dadka adaa ila wacan inta daha inuu beey. daragtii naftaydi iyo naftaydi iyo nawadaheehayde bacte dadka adaa ila wacan inta daha inuu beey. daragtii naftaydi iyo naftaydi iyo nawadaheehayde bacte xididada hadorankiyo wadna hadaca ladiisa qudarta filgacaano heesaha degmaysaaye xididada hadorankiyo wadna hadaca ladiisa qudarta filgacaano heesaha degmaysaaye iigugaayayo jacaylada mahimban dusha ka winaya eh adika winaya eh doxadisa doxadisa doxadisa inamay inamay inamay inamay igwagaayayo jacaylada mahimban dusha ka winaya eh macanka winaya eh doxodisa doxodisa doxodisa ilamay ilamay ilamay ilamay
guud ahaanba dhegeystayaal waxaan intaasi kusoo gebagabayn doonaa barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale a isugu imi doonno toddobaadka soo socda waxaanu idin leenahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo
adduunkan dushiisa inta kula dadaada edo barlada jira arlada jira nagihahan ka doorto adduunkan dushiisa inta kula dadaada edo barlada jira arlada jira inagihahan ka doorto kamada halo aragaaga adun baan ku doonaa doqay ku raajaaga caashaqona adu joogaaya kamada halo aragaaga adun baan ku doonaa doqay ku raajaaga